mar kale ayuu maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu shalay saka qaybin ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada baraab ee gobolkaasi saka qaybinta tan ayaa tii hore kaga duwan in dadka la siinayay ay kutigood ahaayeen reer miyi xoolo dhaqato ah oo xoolihii ay lahaayeen ka baaba'een xoolaha loo qaybinayey masaakiintan iyo fuqaradan ayaana isugu jiray lo iyo ari xoolaha la qaybinayey ayaana tiradoodu waxay ahayd siddeed boqol oo neef oo isugu jira lo iyo ari waana tiro ku dhow kun xoolo ah halka tirada dadka sekada la siiyey ee ka faa'iidaystay ay ahayd soddon qoys alaa qofna kuwa ariga la siiyey ooy tiradoodu ahayd labaatan qoys uu mid walba la siiyey soddon iyo shan neef halka kuwa lo'da la siiyey iyaguna tiradoodu ahayd toban qoys uu xerada mid walba ka dareersaday toban neef halka lagu qaybinayay xoolaha sakada ayaana ahayd tuulada nasrudiin oo ay ka dhaceyday fulinta tiir ka mid a tiirarka islaamka ee sakada dadka sakada la siiyey ayaana saan sheegnayba ahaa reer miyi kuwaasoo inoo sheegay in iyaguna sanadka soo socda ay sakada ka bixin doonaan intaa kadib waxay noo suura gashay inaan waxun ka weydino dadkii ka faa'iidaystay xoolaha sakada iyo shucuurkooda waa kuwan qaar ka mid a dadka oon cudbaahyaha la dhex marnay iyagoo markaasi la siiyey xoolaha sakada ah ee uu bixinayey maktabka sakawaadka ee maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose waxaan joogaa nasrudiin waa gartay maanta nasrudiin waxaa ka dhacay nasrudiin waxaa ka dhacay maanta sikaana nooga qaybay waxaana nooga qaybay soddon iyo shan neef oo eri ah aanana sii alxamdulilah maxad ballaaw ballaaw ma dhammaad aan lehayn ilaahay baa iska leh ka soko suma harakada islaamka aana siisida waa gartay saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo eri ah ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo ariga ah maxaa lagu siiyana waxaa lii siiyey inaan dhaqaalaysta oo aan dhaqaalaysto oo ka nacafaado oo dhaqaalaysta oo sekadan sekadeed haddii alla idmo oo seke liiga qaada oo sekadan sekadeeda aad sekadan sekadeeda inaa seke liiga qaada waa gartay ma islahayd maantay inaad soddon iyo shan neef oo ari aad heleyd ma islahayn anoo jooga aliisoo wacay imaa waa leedha haddaan imaadan soddon shan neef oo eriyaa liisii waa gartay alxamdulilah maxad ilaahay iska leh marka shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo ari ah maanta lagu siiyey shucuurtay aadaa u farxasan alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah islaamka kor allaha ka dhiga diinta qowo allaha yeela gaalada allaha jebiya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan ku soo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo halka aad joogto
bismillaah magacayga waxaa layidhaha maxamed ismaan yare iido waa layidhaah waxaan deganahay waxaan ka tirsanahay reer nasrudiin waa gartay reer nasrudiin ayaa tahay aa waa gartay maanta waxaa lii siiyey ari soddon iyo shan neef ari ah oo soddon iyo shan neef oo ari aa lagu siiyey aa inaan dhaqdo aan dhaqaalaysto oo aan ku noolaado aa lagu siiyey aa waa gartay soddon saa sheegtayba soddon iyo shan neef oo ariga ayaa lagu siiyey soddon iyo shantaasoo neef oo ariga ah sideed yeeli doontaa maadaama soddon iyo shan neef oo ariga lagu siiyey soddon iyo shanta waxaa waxaan waa dhaqaalaysanaa haddii ala yidhaahdo inay i bataan oo aan ku noolaado oo waana alxamdulilah anna aan dhaqaalaysto inaa i bataana aan rabaa waa gartay haddii ala yidhaahdo ma islahayd markaa in maantay soddon iyo shan neef oo ari ah lagu sii doono maya maya ilaahay fadligiis iyo walaayada islaamka harakada harakada fadligeed ayaan ku helnay waa gartay marka fa- fadliga harakada iyo iyo walaayada islaamka madaxeedaan ku helnay alxamdulilah ilaaha mahad iska leh marka cadowga allaha jibiyo waa ducaynay daco alxamdulilaahi een intaa daco eh, mujaahidiinta guul allah siiyo mujaahidiinta garabkooda allah galo gaaladan allah jibiyo marka een shucuurkaaga ka waran maadaama soddon iyo shan neef oo maasha ari allah maasha allah xuurtayda lama dareemi karo soddon iyo shan neef kaali imaa kaali qaado xanaanayso ninkii ku yidhi shuurtay ninkaas faraxdiisa lamama dareemi karo alxamdulilah alxamdulilah maasha allah waa mahadsantahay maasha- ma- waa maxsanta
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay halkaad joogto xasan ibraahin ismaan haye xaggee joogtaa nasrudiin deegaanka nasrudiin nasrudiin ayaa joogtaa haye maxaa ka dhacaya maanta maanta waxaa ka dhahay heeleel giibaskadi oo wilaayadda islaamka al-shabaab giibaskati la qaybinaha marka lo iyo xoolaha la qaybinaya xay yihiin lo iyo ari lo iyo arnoo lagiibaskadi marka maxay yihiin qaybaskaasi ceebaskaas ee masaakiinta oo dadka reer baadiyaha duur ku jira oo hoolaha ku yar ayaa la siinayay zakaawaad eh nasrudiin aad joogtaa aan joognaa haye xaa ka dhacaya oo ka jira maanta?
nasrudiin maanta alxamdulilah alxamdulilah lankii saaka subaxi ciir ahaaye maanta sagaal sa anakoo joogno taajir waaye alxamdulilah marka ilaahay baa maxad iskale marka een, maxaa lagu siiyey marka adigu toban neef oo looxaan lee siiyey toban neef oo loo lagu siiyey maxaa lagu siiyey isleeda alxamdulilah alxamdu- gargaar iyo gacanqabadaan lee siiyey alxamdulilah isleed marka Ya.
ma isleed maanta ma ku fakeraya inaa xoola inta ka dareerso maya maya marka ilaahay ay qadaray walaaya islaamka gacanteeda kor allaha ka dhiga marka shucuurka ay farxadaada ka alxamdulilah wax la koobi kara maahan wax la koobi kara maahan maalin ka hor ayay ahayd markii maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose uu saka qaybin ka sameeyey isla gobolkan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro sekada ayaana tiirka saddexaad ee islaamka